بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله weli waxaynu ku dhex jirnaa su-aashii soddon iyo shan waxaa inoo dhiman xukumkii xajka waataynu niri su-aasha soddon iyo shan wuxuu israaciyey shiikhu xukumka salaada iyo sekada iyo soonka iyo xajka qofkii ka taga linowci takaasul marka waa su-aasha soddon iyo shan salaadii waa ka hadalnay gaar baan uga hadalnay sekadiina gaar baan uga hadalnay soonkiina gaar baan uga hadalnay xajka inoo dhiman marka wuxuu noqonayaa marka casharkaane casharka afartan iyo kow waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha soddon iyo shan qeybteeda ugu dambaysa oo ah xukmu waxa weeye taarikulxaj qofka xajka ka tegey oo aan samaynin muxuu xukumkiisu noqonayaa qofka xajka isagana labaynu u kala qaadaynaa qofka inkira isaga waa ka soo hadalnay oo qofka inkira xajka waa gaaloobayaa oo su-aashii hore baynu kaga soo hadalnay ee kani waa qofkii takaasul iyo caajis uga tegey oo dib u dhigtay sanadka dambead xajiin sanadka dambead xajiin sanadka dambead xajiin dib u dhigtay kaa muxuu xukumkiisu noqonaya qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa ama alxaj xajka miyaa falam yarid fiihi cuquubatun dunyawiya cuquubo adduunka lagu samaynayo ma soo aroorin buu yidhi qofka xajkii dib u dhigay marka wax daliila oo aan ku xukunno oo dhaana waxa iyo waxaasaa lagu samaynayaa ma hayno sababtu maxay tahay leanna sababtu waxa weeye xajku waa hal mar buu waajibaa fi lcumri hal mar ayuu waajibaa fa innahu laa yafuutu ila bilmowt xajkii qofka wuxuu uga tegi karaa oo la odhan karaa xajkiibuu ka tegey inuu qofkii dhinto isaga oo awoodi karay intuu ka tegey matalan xoolihii buu haystay caafimaad buu qabay wuu awoodi kara inuu soo xajiyo ma soo xajiyin dib buu u dhigtay dib buu u dhigtay geeridii baa u timid xajkii waa ku waajibay oo waajib baa loogu lahaa waayo awood buu lahaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istidaaca ilayhi sabiila buu gelaya istidaacadii hadduu helay inuu xajka soo xajiye bay ahayd hadduu marka sidaa uga tago intuu nool yahay wax cuquubo ah iyo wax ganaaxa iyo wax dhibaato ah oo lagu samaynayaa ma jirto oo madaxweynuhu xaq uma leh dowladdu xaq uma leh qofkaa inay tiraadi laawo ilaa khasab ku xaji xaq uma leh laakiin waxa weeye waa la waaninayaa waa lagu boorinayaa waa la xusuusinayaa waayo waxaa soo aroortay buu yihi shiikhu cuquuba waxa weeye ukhrawiya waayo hadda aayadda u fiirso walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istadaaca ilayhi sabiila waman kafara baa laga dambaysiiyey hadda kufriguna tarki waa noqdaa waayo haddaad fududaysatay ood faraha ka qaaday ilaahayna uu yidhi wa atimu alxaja waalcumra lilaah adiladii oo dhan aad markaa dayacday khatar wey oo nebigu ina amray yaa ayuha annaasu kutiba calaykum alxaj faxujuu idan marka xajkii inuu qofku dayacaa isagoo awood u leh waa khalad weeye soomaalideenna aad baynu ugu badan nahay waxaad arkaysaa nin boqol geela leh waan weligii soo xajiyeynin hadduu dhowr qaalmood afar qaalmood iyo gatuu soo xajin karaa weligii ma soo xajiyayo saasuu ku dhimanaya dee akhre waa laga rabaa marka la weydiinaya waajib buu dayacay ruknu min arkaan islaam buu dayacay waa arrin khatara weeye marka aakhirana waa khatar wey inuu qofka markaa ciqaab ku galo oo uu soo galo aayaddaa waman kafara fa ina allaha haniyun cala alcaalamiin amaa cuquubo aynu leenahay saasaa lagu samaynayaa hadduu mar nooca takaasulka uga tegey wuxuu yidhi shiikhu ma hayno ma hayno waxaana taas markaa waa sidaa uu shiikhu maray oo waxa weeye ma odhan karno xukumkaa iyo xukumkaasaa la saaraya waayo waxa weye xukumku waa markii la helo bacda daliil ayaa xukum la samayn karaa daliil gaar oo ku soo aroorayna ma jiro wey Mm. waa jiraan waciid oo cumar ibn khadaab xilligu ahaa laga wariyey inuu maaragtay yiri eh, bacd alaathaar laga wariyo inuu yiri waxa weeye waxaan ku aamiyey inaan ciidan diro oo aan dadka baa- meel walba degan soo fiiriyo qofkii xajku ku waajibo oo aan soo xajiyeynin inaan jinsiya ku xukumo oo waxa weye gebigiisaba aan ka dhigo qof aan dee markaa jizyada waa gaalada laga qaado marka arrimahaas oo dhan waa waciid marka waxaa la rabaa qofku inuu xajka u degdego culummaduna waxay ka hadlaan waxa weeye xukun xukumka xajku ma fawri baa mise waa taraakhi oo usuulu fiqiga lagaga hadlaa qofka ma xajku ma fawri baa fawr waxaa la yidhahda waxa hadda lagaa rabo markaad awooddii heshay istidaacadii haddaad heshay bilow xajkiiyo u dhaqaaq miyaa mise waa taraakhi oo qofku dib uu dhigan karaa oo cumrigiisa markuu rabo ayuu samayn karaa taasay aad uga hadlaan marka qowlka raajixa oo culummada usuulku u badan yihiin waa inuu yahay taraakhi oo cumriga qofka bilowaamniga cumrigiisa qofka muslimka hal mar bay xajka laga rabaa nebiguba hal mar buu xajiyey afar jeerna waa cumraystay marka sidaas ayay culummadu taana ku tawjiihiyeen halkaa waxaa inoogu eg marka arkaanu lislaam alkhamsa ayaynu ka soo baxnay waa martabadii koowaad baynu dhammaynay oo ina yidhi kam maraatibu lislaam martabadii koowaad ahayd oo alislaam baynu dhammaynay oo shahaadateynkii baynu ka hadalnay salaadii baan ka hadalnay sekadii baan ka hadalnay soonkii xajkii shantii arkaanu islaam buu ka baxay wuxuu geli doonaa markaa maraatib martabadii labaad almartabatu athaaniya oo ah waxa weeye iimaankii tacriiftiisii iyo arkaantiisii insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay ha noo fududeeyo siduu intaa horeba noogu fududeeyey walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin